أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا يا نصر أجدادي أنزلنا نعتي بأمجادي أنزلنا يا نصر أجدادي أنزلنا نعتي بأمجادي يا نصر أجدادي نعتي بأمجادي يا نصر أجدادي نعتي بأمجادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhdun ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka dulqacda sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa bayaan ka soo saaray howlgal qarax ah oo maanta lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo lagu ciidimeynayay mid ka mid ah xeryaha murtadiinta ku leeyihiin magaalada muqdisho dagaallo lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada ayaa maanta mar kale waxay ka dhaceen duleedka ah degmada muqokore ee wilaayada hiiraan mid ka mid ah siyaasiyiinta riddada ayaa ku baaqay kacdoon shacab oo ka dhan ah madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud wilaayada islaamigaha ee hiiraan ayaa ka warbixisay dagaaladii ka dhacay bariga hiiraan iyadoo bogaadisay halyeyada towxiidka ee cadowga kula xisaabtamaya furumaha dagaalka dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa bayaan ka soo saaray howlgal qarax ah oo maanta lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo lagu ciidimeynayay mid ka mid ah xeryaha murtadiinta ku leeyihiin magaalada muqdisho war-saxaafadeedkaasi waxaa soo akhriyey bashiir muxiidiin abu ayman bismillaahi araxmaani araxiim war-saxaafadeedkan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa cinwaan looga dhigay howlgal lagu naafeeyey cadowga oo ka dhaca muqdisho labaatanka bisha koo iyo tobanaad ee dulqacda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri kuna beegan siddeed iyo tobanka bisha mey sannadda labada kun shan iyo labaatanka waxa uu war-saxaafadeedka uu ku bilaabanayaa sida tan ciidamada mujaahidiintu waxay barqanimadii maanta oo xad ah howlgal qarax ay la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa afaafka hore ee xeradamaayo degmada hodan ee magaalada muqdisho maleeshiyaadkan ayaa xilliga la beegsanayay waxay goobta u joogeen si loogu diiwaangeliyo ku-biirista ciidamada kooxda riddada ah ee silibiyiinta ku gacansiiya la dagaalanka ku dhaqanka shareecada islaamka iyo sidii dalkan soomaaliyeed loogu gacangelin lahaa cadowga islaamka iyo muslimiinta allah fadligiis howlgalka ayaa u dhacay sidii loo qorsheeyey waxaana halkaas murtadiinta ka soo gaaray khasaare dhimasho iyo dhaawac ah tirada hordhaca ee dhimashada murtadiintu waxay gaaraysaa in ka badan soddon murtad halka dhaawacan uu kor u dhaafayo konton kale mujaahidiintu waxay mar kale u digayaan cid walba oo doonaysa inay ku biirto cadowga ashaadaladirirka ah ee horarka ku ah diinta dalka iyo deeqda ummadda soomaaliyeed ee muslimka waxayna qof weliba oo arrinkaas ku fikiraya xusuusinayaan inaysan ku kadsoomin ballanqaadyada dhalanteedka ah ee saliibiyiinta u samaynayaan taas beddelkeedana kuwaana qaataan dharbaaxooyinkii ku dhacay murtadiintii iyaga kaga horeeyey dhabaha halaagga ee ashaadaladirnimada ah kuwaas oo u qaybsamay qaar saldhigyadooda lagu dhexlaayay kuwa meydadkooda furimaha looga soo cararay qaar dhaawacyo xun weli la jiifa iyo kuwo welwel iyo cabsi joogta ah la nool xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabalilifka u ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab balan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabalilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay geega soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون mahadsanid bashiir dagaallo lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada ayaa maanta mar kale waxay ka dhaceen duleedka degmada moqokore ee wilaayada hiiraan haddaba wararkii ugu dambeeyey howlgalkaasi bashiir muxiidiin abu ayman ayaa ka wareystay ismaaciil salaad guuleed aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir n mar kale dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidanka mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxay ka dhaceen duleedka degmada moqokori ee wilaayada hiiraan n dagaaladan oo saacado badan qaatay ayaa in ka badan ilaa afar jeer waxaa lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada iyadoona khasaaro xooganna cadowga lagu gaarsiiyey dagaaladii maanta dhacay bashiir ow saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in dagaaladii maanta dhacay een lagu dilay ku dhowaad toddobiyo toban askari oo murtadiin ah oo qaarkood saraakiil ay ku jirtay sidoo kalena lagu dhaawacay lix iyo labaatan kale oo murtadiin ah waxaa xusid mudan bashiir in dagaaladii maanta dhacay lagu dilay saraakiil murtadiin ah saraakiisha la dilay waxaa ka mid ahaa murtad lagu magacaabi jiray cabdi yuusuf salaad oo ku magac dheeraa cabdi goomey bashiiroo murtadkani wuxuu ahaa mujrim ay in muddo a ku raajoogeen mujaahidiinta balse allah fadligiis maantay mujaahidiintu ay ku dileen dagaaladii ka dhacay duleedka degmada muqokori ee wilaayada hiiraan dhimashada murtadkani waxaa maanta si weyn looga dareemay baraha bulshada oo murtadiinta iyo cadowgaba ay aad u hadalhayeen islamarkaana ay u barooranayeen bashiir murtadkani maanta lagu dilay dagaaladii ka dhacay duleedka moqokori ee lagu magacaabi jiray cabdi goomey wuxuu ahaa mujrim muddo saan sheegnay ay mujaahidiintu ku raajoogeen oo ay baadi goobayeen ninkani muddo hadda laga joogo saddex sano ka hor laba walaal oo mujaahidiin ah ayuu si qadri iyo khiyaano ugu dilay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga hiiraan dilkaasi markii uu fuliyana murtadiintu waxa ay guddoonsiiyeen lacag abaalmarin ah oo waxaa la wada xasuustaa isagoo ku sugan degmada maxaas in xildhibaano iyo saraakiil murtadiin ah in goob fagaaro ah ay ku guddoonsiiyeen murtadkani lacag dhowr kun oo doolar ah oo ay sheegeen inay ku abaalmariyeen dilka uu u geystay labadaasi walaal ee mujaahidiinta ahaa muddadaasi wixii ka dambeeyey bashiirow mujaahidiintu murtadkani waa ay ku raajoogeen waa ayna baadi goobayeen balse allah fadligiis maanta ayuu gacanta mujaahidiinta ku soo dhacay dagaaladii maanta ayaana lagu dilay wararka qaar waxay sheegayaan xitaa in meydkiisa murtadiintu ay ka carreen oo ay qaadan waayeen xitaa oo weli goobta dagaalka uu yaallo dagaaladii maanta dhacay bashiiro waxay ku soo aadayeen xilli shalay isla deegaanadaasi dagaallo culus ay ka dhaceen oo cadowga lagu jebiyey dagaaladii shalay dhacay khasaarahooda ayaa hadda sii kordhaya sida saraakiisha mujaahidiintu ay noo sheegeen dhimashada dagaaladii shalay ayaa waxa ay gaartay lixdan iyo lix murtad in lagu dilay dagaaladaasi dhaawacana wuxuu marayaa boqol iyo shan murtadiin ah murtadiintii shalay dagaaladaasi lagu dilay waxaa ka mid ahaa murtad lagu magacaabi jira cabdiraxmaan xujaale oo ahaa korneelkii hogaaminaya guutada lix iyo labaatanaad ee qeybta toddobiyo labaatanaad ee maleeshiyaadka riddada ee ka howlgasha gobolada dhexe dagaaladii shalay ayaa lagu dilay xaaladda goobihii marka dagaaladaasi ay ka dhaceen maanta waa mid degan mujaahidiinta ayaana ku sugan meedadka murtadiintii dagaaladii shalay iyo kuwii maanta dhacayba meedadkaasi qaarkood weli waxay yaalaan goobihii lagu dagaalamay mid ka mid ah siyaasiyiinta riddada ayaa ku baaqay kacdoon shacab oo ka dhan ah madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa inoo hayaa cali aadan cabdulaahi caliyare murtadka lagu magacaabo zakariya maxamuud xaaji cabdi oo horey uga soo mid noqday golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa ceeb iyo wax lala yaabo ku tilmaamay xisbi dhowaan uu madaxa kooxda riddada soomaaliya kaga dhawaaqay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya murtad zakariya waxaa kaloo uu ka dhawaajiyey in xasan gurguurta uu dalka u horseeday burbur dhaqaale islamarkaana uu xafladda xisbigiisa isaga mashquulsan yahay xilli magaalada muqdisho ay daad qaadeen dadweynuhuna ay laayihiin meel ay galaan kadib markii guryahoodii ay ka barakaceen waxa weeye madaxweynuhu anagu madaxweyneaan ku ogeyn siduu u joogay uu xisbi si maaragtay aan shaqo haynin dadka aan shaqo lahayn ba xisbiyada samaystaan shaqadii u horreysa shaqadii ugu weynayd oo xisbiga loo samaysan lahaa madaxweynaha haysta waa madaxweyne muxuu ka doona xisbiga markaway waa la yaabanya waa laga yaaban yahay dadkii o dhan baa la yaaban adduunkii baa la yaaban muxuu ka doonay shaqadii laga rabay baaba dhaawacan amni ma jiro waad ogtahay jabka iyo dhibaatada ciidamada kusoo dhacay dhaqaale ma jiro dadkii muxuu ahaa daad baa qaaday magaaladii xamar haye marka waxaasoo dhan inuu ka shaqeeyo oo uu hagaajiye ahayd iyadoo dadkii biyuhu qaadeen oo gurya la-aanta ah oo barakacay buuxaan buu madaxweynuhu xaflada iska qabsanaya mar shan iyo tobankii may xaflada waatuu ka hadlaayo xisbiga uu ka hadlaayo uu sheegay in lagu mashquulo waxaan jirin iyo adaalkuna xisbi baan samaysanay oo la inqilaabada ummadii soomaaliyeed awalba iyadoo inqilaabnay wax la garan karo maaha zakariye waxaa kaloo uu soo hadal qaaday boobka iyo sida xasan garguurte u xaraashayo kheyraadkii ummadda wuxuuna bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay fadhiga ka kacaan oo ay isku horleexiyaan mujrim xasan garguurte iyo kooxdiisa soddon iyo shan sanay dhibtaasi haysatay oo hadba qolo noocaasi imanaysay haddaysan heryada iska qaadin dhibtaasay ku jirhayaan hadba nin baa imanaya beecinaya iyadoo dhan mar batroolkii la beeciye wixii kor saaraa markay dhammaadeen oo laga takhalusay oo mucaaqabuurihii muslimka ku jireen halkii mitir labadii mitir oo abayaashii awdayaashii ku lahaayeen lala soo baxay ayaa haddana calooshii la aadayo batroolkii iyo muxaha loo dhacay uraniumkii iyo wixii caloosh ku jira aan qodana leeyahay badiina la xaalufiyey jawaabtiisu waxay noqonaysaa kacdoon shacab shacabka soomaaliyeed inay kacaan xildhibaanadu waa dembiilayaal waxay ku sixi karaan dembigooda iyaga oo madaxweynaha rida waayo madaxweynuhu xilkiisii waa gabay wuuna ku tacadiyey ummadda soomaaliyeedna dhib buu u geystay mid waa hore dhintay iyo mid noolba saddexda boqol iyo labaatan iyo sagaalka xildhibaan ummadda soomaaliyeed meel bay ugu qoran yihiin magacyadoodu waa qoran yihiin awalna xasan sheekh iyagaa markii horena keenay kuwii ka horreeyaa keenay haddana iyagaa keenay isagoo taariikhdiisa loogyahay oo ninkii dhaantada ku tuntay meesha la yidhaahdo dhulkii soomaaliyeed oo xabashidu haysatay magaaladii la ohan jiray muxuu ahaa jigjiga oo yidhi ethoobiyan baa tiin dadkii soomaaliyeed baaqan ayaa ku soo aadayay xilli haradigii maleeshiyaadka gurgurtay ay xaaladdu ku xun tahay islamarkaana kufaartii taakulan jirtay ay dhabarka u jeediyeen halka coloshadu shaqaystayaashii afrikaanta laga fikirayo sidii dalka looga saari lahaa kadib markii loo waayey dhaqaalihii lagu siin jiray dagaalkan saliibiga ah ee ay ka wadeen gudaha soomaaliya aad baad u mahadsantaha caliyare ugu dambeyntii wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka warbixisay dagaaladii ka dhacay bariga hiiraan iyadoo bogaadisay halyeyada towxiidka ah ee cadowga kula xisaabtamaya furumaha dagaalka isagoo waraysi gaar ah siinayay warbaahinta islaamiga ah ee andalus waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ayuu faahfaahin ka bixiyey dagaaladii qararaa ee shalay xaqa iyo baadilka ku dhex maray deegaano dhaca bariga wilaayada hiiraan kuwaasoo allah fadligii si ba-an loogu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta ah ugu horeyn sheekha ayaa ka warbixiyey goobihii ay dagaaladu ka dhaceen iyo cadowgii ay mujaahidiintu halkaasi dagaalka kula galeen si guud waa bariga wilaayada islaamiga hiiraan meesha uu dagaalka ka dhacay waa meesha ay dariska ka yihiin labada wilaayo islaamiga ah shabeellada dhexe iyo hiiraan deegaan ahaan dhulkaas magaciisa waa meesha la yidhaahdo mubaax baa koofur waxay u jirtaa waqooyi bari dhinacaanna meesha la yidhaahdo ceel hariiriba waxay u jirtaa koonfur galbeed meesha dagaalada ka dhaceen dhulka u dhexeeya weeye ilaahay subxaanahu watacaalana cadowga uu ku jebiyey oo uu naafada ugu geystay waana dhulka magacaas leh oo ay deriska ka yihiin labada wilaayo islaamiga ah ee deriska hiiraan iyo shabeellada dhexe cadowga lala diriraya waa cadowga isugu jira hadday yihiin kirishtaanka asalka ah oo dhulkeenna iyo dadkeenna iyo diinteenna kusoo duulay horeyna la isu hayey oo cadowgaas ridada ah ka kaalmaynaya dhinacyo badan hadday tahay dacmiga cirka hadday tahay dacmiga saanada iyo tababarada ciidan ahaana ugaba midka oo la jooga oo la howlgelaya iyo ridadii qaybaheeda kala duwanaa hadday military ku sheegaan iyo hadday magacyo u bixiyaan wax hadda kala harsan ma jiro sida horeybaa u kulmanaayeen bay u kulman yihiin dadka hadda dagaalka lagula jirana waa cadowgaas ilaahay subxaanahu watacaala oo sharca la dirirka ah sidoo kale sheekh guuleed abunabhaan oo sii hadlaya ayaa faahfaahiyey khasaaraha cadowga lagu gaarsiiyey dagaalada isagoo xusay qaar ka mid ah saraakiishii ku halaagsamay dagaaladaasi cadowga khasaare waxaa soo gaaray naf iyo maalba leh ilaahayna waa jebiyey subxaanahu wa tacaala macluumaadka hadda horu dhaca ah oo aan hayno oo walaalaha goobta jooga ay noo sheegayaan ilaa haddeer bakhtiga cadowga gaaray waa sagaal iyo toban ah iyo dhaawac oo afartan iyo laba ah waxaana suuragal ah in wakhtiba wakhtiga ka dambeeya ay sii badato maadaama lagu daba joogo oo marba la arkaya wax meel yaallo ama dhaawac ama dhimasho oo meel yaallo waa suuragal in ay ziyaado imaado ilaahayna subxaanahu watacaala dhabarka ayuu ku dhuftay walaaluhu waxay sheegeen in markii ay jabeen ay ku baxeen ama ay ku carareen dhul hawd ah ilaahay waa jebiyey nimankaa subxaanahu watacaala intaadda walaalaha soo gudbiyeenna khasaaruhu waa intaas ilaahay baa mahad iskale subxaanahu watacaala maalinba ilaahay wuxuu qabanayaa mujrim ka mid ah mujrimiinta la diriraya xaqa alle ninkaasu wuxuu ahaa nin sargaal ah wuxuu ahaa cadowga ilaahay oo dagaalamaya ama hogaanka qayb ka miduu ahaa waa sargaal lagu magacaabi jiray corneyl xujaale in badanna kasoo muuqday baraha la iska arko wuxuu ahaa in badan nin dhibay shareecada ilaahay iyo dadkeeda xitaa eraya xadkabax ah oo khawaariqulcaada ah oo aan habboonayn oo maalmo dhow ereyadii uu ku hadlayey oo ugu dambeeyey dadku way wada ogyihiin mujaahidiintana in badan ninkaasu way baadigoobayeen qorshooyin iyo howlo gooni oo loo diyaariyey baa jiray ilaahayna waa ku asiibay oo uu ku baxay muslimiintana caawa waa ka nasanayaan asagana ilaahay buu abaalkiisa ku leeyahay subxaanahu wa tacaala dagaaladii shalay ka dhacay bariga wilaayada hiiraan waxa ay qayb ka noqonayaan dagaallo malxamad ah oo xaqa iyo baadilka bilihii u dambeeyey ku dhex marayay bariga hiiraan kuwaas oo allah fadligii murtadiinta ay ku waayeen boqolaal askari iyo saraakiil muhiim u ahaa cadowga allah guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga inta tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu